iyadoo maamulkeeda gacanta waxa ku haya degmada halgan annagaa ku hayno iyo amisom ciidanka etoobiya iyo soomaaliya iskarabsanayo marka xaaladeeduna hadda aaday fiican tahay maanta waxaa la sameynayay baaritaan oo miinabaara qoladii ayaa maxaa la dhahay dhulkii oo dhan miino iyo wax gelgelisay waata xerad oo lo-aad ayaa miino laga soo baxsay meel kale xawiyaankii hataa xeradoodii gelinyaha miinadii marka maantana xaaladeedu saas eedo miinabaar ayaa lagu jiray mid adag waatay goorma ayaad gacanta ku dhigteen
waxaa shalay galab laba iyo tobankii abaaridii galabnimo ayaa lagu dhigay bal faahfaahin naga sii haatan xaaladdu sida ay tahay degmada hadda xaaladdu aaday u degan tahay waa wanaagsan tahay maanta miinabaarkii wixii baa lagu jiray waa la baaray dhowr meeloodaa laga baxsay gabdho masaakiin oo ay ugu dhiibeen ilminkii ay meel walba ku qarxiyo leeyihiin maxaa la dhahaa xero la-aad oo lada xawayaanka oo ku caraysan tahay gurikeeda waa laga soo baxsay marka maanta miinabaarkaasi ciidanku aareen wax hadoo kaloo dhibaataana malajooga aada u degsan yahi magarad yaa idinka caawinaya marka hawshan miina baarista waxaa naga caawinaya ciidanka caalamiga maxaa la dhaha etoobiya iyo amisoonka soomaaliya magarad miinadu ma waxay ku aasan tahay waddooyinka mise xarumaha iyo xafiisyada dawladda waxaan ku idhi xeradii lado lado xayaanka la xaraysto lagu xeradoodii aad laga soo baxsado meel kasta waxaa ilan markaan waxa weeye waa kaligood noole wax xayaankii laan yahay adigu binaadam iska badbaaya dadkii deegaanku marka ma ku soo noqdeen mise weli waa ka maqan yihiin maya dadka deegaanku awal aada markii hore inta badan ma bixin caadi weye magaaladu waa degan tahay wax dhibaataa kama jiraan aad baa loo wanaagsanyay markii aad magaalada maamulkeeda la wareegeyseen ma wax dagaala idin dhex maray idinka iyo shabaabka maya adeer maxaan wax dagaal ma dhex marin nimankaasi dee ciidankan ciidan niman hor istaagi kara maahan waa ciidan tayo iyo taradiiduba aada u wanaagsan yahay meelahaas baa laga yaaba cabadda inay dabajeex kasoo tuurtuuraan kana cararaan marka waa ciidan culus waa ciidankan ninkaas niman oo hor istaagi kara ciidankaas maahan ma garan wadadana waa la furaa insha allahu sida hadda uga dhaqso badan maleeshiyadii al-shabaab ee ka baxday magaalada halgan hadda xagee kusugan tahay mid cararay iyo mid ilaa hadda meel dhagax ku dhacay oo ka faninay ilaa hadda meel xeradii jaandhigeen ma hayno ilaa meelaha hadda waxaasaa noo soo sheegay waa laanahay hadalkooda gobolka hiiraan marka la eego intee in leg ba gacanta dawladda ku jirta gobolka hiiraan gacanta dawladda inta ugu badanaa ku jirta gacanta dawladda wada ina ku jira mooyata meel tuulaa ma ogiye oo yaroo ama ceelay ku dhumana maana inta badan ba waxaa si dawladda aasama garan inta badan waxaa dhacda in marka al-shabaab ay tuulo ama degmo ka baxaan haddana mar labaad ay kusoo noqdaan arrintaasi ma laga yaabaa inay dhacdo oo ay halgan kusoo noqdaan u malayn maayo amar ilaahay waa gooni laakiin dib dambe ugu sheekay maan halgan iyo ereyadeeda ayaan al-shabaab laga heli doonaa ma dhici doonta haddii ilahay qadaro marka aad dhamaysaan hawsha miinabaarista ee aad sheegtay maxaa kaloo idiin qorshaysan waxaa noo qor qorshaysan ceel iyo geed iyo jeel dhexdiis iyo meel kastaba inaan lugta marino annaga iyo shicibkeena annagoo kaashanay ciidamada maxaalada amisom walaalaha nahay iyo kuwa soomaaliyeedba inaan dhammaanteen aan maaragtay iswada garab galno oo meel kastaba aan lugta marino haddii ilaha idin baraagaha biyaha ka cabaan iyo ceelasha biyaha ka cabaan iyo meel kasta ina tagni iyo geela wili shirarka caanahooda qasabka uga qaadanayaan iyo siday dadku ka xoogayaan ay qabanayaan iyo waxaas oo dhan ina dabagalnaan jecelnaan ka saarno meesaadi sida wararku mararka qaarkood nagu soo gaarhaan waxaa jirta in shabaabku marka ay meel ka baxaan ee laga qabsado ay isla meeshaasi go'doomiyaan oo aanay gurmadka iyo gargaarku gaari karin marka halgan gurmadku ma gaari karaa mise waxaa laga baqayaa shabaab halgan gurmadku waa gaaraya shabaabna loogama baqi doono baqitaan wax la yidhaha waa laga soo tegay waxaas waxaa weye markaan baqitaan ayagaa ku jiro annaga waa ka soo baxnay shakadaas ma garat